dowlad goboleedka gobolka victoria ee dalka australia ayaa dibadujin u sameyneyso qoysas ballaaran oo soomaaliya ka yimid islamarkaasina ah degan daaraha dhaadheer ee ku yaala bartamaha magaalada melbourne kadib markii ay dowladda u ogolaatay qoysaska halkaasi degan qaarkood oo guryaha ciriiri ku noqda in guryo la siiyo maadaama ay haystaan caruur fara badan wariyaha v o e da ee qaaradda australia ibraahim cumar baafo ayaa haddaba booqday warbixintanna nooga soo diray halkaasi qoysaska soomaalida degan sarahan dhaadheer ayaa caruuro aada u fara badan halkan ku koorsada cashir cabdiraxmaan cusmaan waxa ay ka mid tahay hooyooyinka halkan caruuraha ku korsada waxaana ii sheegtay inay tahay hooyo dhashay shan caruurah inkastoo ay jiraan hooyooyin kale oo degan sarahan dhaadheer islamarkaana ku korsanaya caruur tiradoodu ay gaarayso ilaa iyo sagaal sarfaan aniga waxaan deganaa adug kow iyo labaatan sano ku dhowaad inaan ka guuro oon jaaniskan aan helana aad baan ugu faraxsanahay waana ka faa'iidaysanayaa maadaama annaga aanaa guryo gadan karno dad aan iska nahay ilmo korsanaya marka inaan guryo dhulka waaweyn oo shan qolo oo annaga nugu filan aan helno jaanis weyn bay noo tahay caqabadaha haysta dadkan hoyga u ah daarahan dhaadheer ayaa aada loo ogaaday ka gadaal markii afar iyo toban cisho xanibaad la saaray iyadoo tiro badan oo covid sagaal iyo tobanna laga helay dhismayaashan waxaan u noollahay gurigu waa saddex qol iyo fadhi iyo jiko iyo musqul iyo bathroom qabayska qolkiiba laba qof baa degan aniga gabadheeda isku sarir baan ku seexanaa laba wiil laba wiil bay u kala seexdaan caruurta qaar waxaa jira jaamacad dhigta qaar ha iskuulka dhammeeya weli jaamacada gelin qaar ha iskuula marka way adag tahay inay ilmihii cunug soo jeedo laga yaaba inuu telefoon haweenka iskaga soo jeedo wuxuu la jiifaa cunug yar oo baris wax iskuul u kacaya waxaa arrintii ugu daran waxay tahay hadda aanu la rafaadsannahay ilmihii maadaama oo la galay lockdown la galay oo ilmihii iskuullada laga fadhiisiyey cunug kasta wuxuu rabaa qol wax ka akhristo ama qonru wax ka akhrista maadaama macalimadda ay life soo gelayso ilmihii toos oola hadlayso marka ma suurtoobaysa cunug kasta inuu miis iyo kombyutar isla haysto caruurtii sarirta korkooda ayay wax ku akhrisanayaan wax ku dhegaysanayaan macalimiinta la kor fadhiyaan marka way aad bay u adag tahay jaanis weyn weeyaan in guryaha laga guuro waxaa jira faa'iidooyin ay ku qabaan ku noolaashaha dhismayaashan iyadoo ay dhanka kalena barbar socoto khasaarahay u leeyihiin hooyooyinka caruurta ku korsanaya guryahan dhaadheer guryaha jaalid ahaan waxay faa'iido noogu leedahay masaajidkiiba maasha allah laba tallaabo ah oo jidka la goynayaa oo dee ilmihii salaaddii wakhti kasta ay tukan karaan midda kale dariskaagii communitygaagiiba dhex fadhidaa adeerbaa inta kaa fadhiya eedda inta kaa xigta gabadha walaasha dariskaaga ah haddaad wax u baahata waxaad leedahay hooyo albaabka habarro ku garaac wax noo soo qaad haddaad meel aaddo oo kale ama aad kaa lagaa maqanya hebla walaal ilmaha iisii fiir albaabka ku xiga weeye faa'iidadaas way leedahay dadku waxay u arkaan inay macnaha inay lacag ay seefgaraynayaan oo gaas oo kale ma bixinno sababtoo asartu gaas ma laha korontadiibaa nalkiina ah cunto kariskiina ah biyo ma bixinno waayo biyaha si way farsamaysan tahay dadka badankood ma fahmaan waxay ku qarsan tahay kirada marka faa'iidooyinkaas bay leedahay laakiin khasaaraha kaa soo gaaraya ka badan waayo sitigii baad joogtaa waa dhexbartanka sitigii ilmihii gurigii ku xidhan yahay maantao dhan inta yara bannaanka usoo baxo ma oga wuxuu la kulmayo nin daroogo wadow la kulmayaa nimankan macnihii jeelkiiba halkan oo laba tallaaba noo xiga qof jeel ka soo baxo ilmihii la kulmi karaa ciyaal badan oo xaafadda aan deganayn baa isugu yimaada halkan haddaad timaaddaa wakhtigeed waa arkaysaan carruur badan baa isugu timaada nooc kasta ilmaha lahaan karaan walwal iyo wadnaha farta aan ku haynaan ku noollahay marka taana waan ka raysan doonaa insha allah ayaan filayaa waxaa loo ballan qaaday in la dejin doono xaafaday doonaan iyo weliba guriga ay doonayaan nuucuu yahayba maya wayna soo waceen waxay dhaheen xaafadee baad rabtaa inaad degtaan xaafadaad u baahan tahay noo sheeg weliba ani waxay weydiiyey waxay igu dhaheen shan qol weeye ma guri dhulka aad rabtaa mise guri isosaar aad rabtaa oo iskorsaara laba dabaq ah marka waa jaanis weeyaan aad u fiican dadka diiday lacalla hadday jirin dad diiday waxaan kula talinayaa inay arrimahan ama informationka la siiyey ee la leeyahay laba sana kadib idinkaas dambariya inay si fiican dadka u waraystaan xooga saxa inay raadiyaan guryahana jaaniskan ay ka faa'idaystaan waayo waxaa laga yaabaa mar daba inuu soo mari waayo afar iyo tobankii cisho xanibaadda la saaray ayay ii sheegtay inuu ahaa xabsi guri oo kale oo dadku qaarba ay ku sigteen inay isla hadlaan adoo xanuunsanaya ama aada xanuunsanayanba ka hoso qaad afar iyo toban cisho haddii lagu yidhahdo guriga ha ka soo bixi albaabkaaga ma soo bixi kartid dee maskaxiyan wayna u fiicnaynba waa jeel adoo in jeel lagu geliyo oo kaleeto marka aad bay u adkayd qofka dariskaaga siyaa tahay ma dhihi kartid ilaa telefoon u dirto mooya oo wacdo mooyaane ma arki kartid midda kale dadkii kuu dhawaa cimaaradihii kuu dhawaaba banaanka wada maraya dadkiiba banaanka wada socda kusoo wacaya ina adigu keligaa jeel ku jirtid oo tidhaahdo waan xidhanahay waa arrin aad u adag bay ahayd aad bay noogu adkeyd ilahi baa naga saaray alxamdulilah
sagaalkan daarood ayaa melbourne iyo austraaliya guud ahaan caan ka noqdeen markii xayiraada adag la saaray afariyo toban cisho iyadoo hoostana laga dhigay ciidamo boolis gaaraya shan boqol oo askari oo ilaalinaya inaan ciidana dibadda u soo bixi karin amba aan u geli karin tan iyo intii uu amarka dowladda uu dul saarnaa ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka austraaliya